bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbialcaalamiin madaxweynaha jubbaland walaalkay sheekh axmed iyo madaxweyne ku-xigeenka wasiirada iyo martida aniga ila socotay iyo marti sharafta kale iyo dadweynaha soomaaliyeed qaybihiisa duwan asalaamu calaykum salaan kadib aad aad aan ugu farxasanaha inaan maanta aan kismaayo joogno oan walaalaheen la joogno oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkuna ayna soo marxabeeyeen runtii aad aad aan ugu farxsanahay waa wax mar badan aan ku taamaynay run waana waa cusub maayo maal bil iyo maalmaan jirnaa hadda anaga kolley inay looxjiid fiican noo qabtan waa rabnaa laakiin aanan haddii looxjiidka naga qaldamana dhibaatadeeda leedahay waxaan rajaynaynaa in si fiican nooga looxjiido wafdigay annaga salaan ballaarna idinkaga wadnaa dadweynihii saddexdaas gobol koonfur galbeed dhammaantood wayn soo salaamaayeen waxaan rajaynaynaa in waxa allaale wixii walaalnimoa iyo saaxiibnimoa iyo darasnimoa iyo waxwada lahaanshaha in laga wada hadlo iyadoo mar walba loo mari doono tubta toosan oo dadku ay ku wanaagi karaan oo ay ku walaaloobi karaan dadkan dad kale ah maaha dadka saddexda gobol dego dad isku mid ah oo isku aragtiya oo isla wada dhashay oo isla dego oo meel kasta wada joogo waxaan rajaynaynaa in ayagoo dhan labada dhinacba laba maamulo oo ay raalli ka wada yihiin oo ayagana ay danahoodii u adeega inay maamuladu ay noqdaan dadkuna waxaan rajaynaynaa dad walaalaha oo wada dhaqmo oo wada socdo oo isku aragtiya deegaankuna cid walba meesha ay degto ee nabad iyo walaalnimo ay ugu noolaato in wax dhibaato aanan ka dhicin aan rajaynaynaa waxaan kaloo ilaahay ka baryaynaa in dadkan ilaahay nabad siiyo oo shabaabkan dhibaatada ku hayna ilaahay ka dulqaado iyaguna waxaan rajaynaynaa inay si walaalnimoa ay inta ayaga isku garabsadaan wax allaale wixii dhiba oo jiro ay siay isaga dulqaadi lahaayeen ay u walaaloogi lahaayeen ay u wada socon lahaayeen oo dhibaato looga bixi lahaa dowladda soomaaliyeedna waxaan ka rajaynaynaa iyadana in dowlad awood leh oo dalka hanata oo dalka caalamka ku xiriirisa oo ay u adeegto inay noqoto annagana waxaan rajaynaynaa maamulada sidii madaxweynaha uu sheegay maamullo wax soo kordhiya dadka u adeega dalkana dhibaatada ka saara dowladdana afkaar ay ku socon karto ku soo kordhi inay noqdaan aan rajaynaynaa waana mahadsantihiin federaalku annaga konton sano ka hor aan aan ku taamaynay maanta hadda meeshuu maraayo runtii aadaan ugu farxsanahay waxaan rajaynaynaa in dadka federaalka konton sano ka hor ku taamayay inay haddana ayaga ay hoggaan inta noqdaan ay sidii u hirgeli lahaa oo meel walba iyo nabad sidii loogu gaari lahaa inay ay gardaadiyaan oo aada loo wada socdaan rajaynaynaa marka waa mahadsantihiin wafdiga aan soconno waxaanu rajaynaynaa in dad walaalaheena oon isku dad iyo isku diin iyo isku dhul iyo wax walba aanna inaan u wada nimid oo aanan rajaynaynaa ayagana ay sidaas ay noo arkayaan marka